halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v u a oo aa si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan somali v u a com
waa fiidnimo talaado ah bisha may waa labaatan iyo kow labada kun saddexiyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay idiin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahre ciidle nuur
waxaan aragnay qeybta hadda ugu badan oo xagga caqabaha ka socota waa dadkaanu maraykanka ka soo shaqayn jirin oo ingiliishkoodinu iska yar yahay inkastoo laga yaabo khibrado kale inay afrikadaasi meelahaas ka shaqayn jireen laakiin sidaa ay tahay insha allah anigu waxaan ku dadaalnaa sida aan ay ugu heli karno waxyaabo marka ayaga ay ka bixi karaan codkaasi waa cumar beder oo ka hadlaya caqabadaha dhallinyarada qurbaha ka haysta dhinaca shaqada waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka waa go'aankaaga oo marti ku yahay barnaamijka qaybta wicitaanka barnaamijkeennuna wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada iyo shaqo la'aanta
kaasi waa heestii c u tonight iyo skari macrary waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna intiisa dambe qodobada kale ee aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaad kaga bogan doontaan goordhow marka horese wararkii caalamka oo kooban
madaxweynaha barmouth yensien ayaa ayaa mudanayaal sare la kulmayo ee washington maanta oo talaado ah isaga oo si wada booqashadiisa taariikhiga ah ee dalka maraykanka hogaamiyaha barma ayaa la kulmi doona mitch mcconnell iyo harry reid oo sanataro muhiim ah kuwaasoo gacan ka geystay xiriirka maraykanka iyo waddanka uu ku leeyahay koonfurta bari ee barma inta lagu guda jiro kulankan maalinta ayaa ahayd shalay aqalka cad ayaa madaxweyne barack obama uu ku ammaanay generaalka militariga hore u ahaan jiray in uu noqday nin dib u habeynta dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha ka shaqeeya tan iyo intuu xilka qabtay sanadkii labada kun kow iyo tobanka
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa gaadhay dalka cumaan safarkaasi oo qayb ka ah dadaalka uu ugu jiro sidii uu taageero ugu heli lahaa qabanqaabada shirka caalamiga ee nabadeynta dalkaasi syriya sarkaalkan sare ee ka tirsan arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in kastoo dalka cumaan aanu door weyn ku yeelan arrimaha syriya haddana ay muhiim tahay marka la fiiriyo gobolka waxaana uu sheegay kerry in uu doonayo aragtida suldaan qaabuus binu saaciidka dalkaasi cumaan ka arrimiya dalka cumaan ayaa xulufo lah maraykanka hase ahaatee eh waxa uu xidhiir dhowlo leeyahay dalka iiraan oo ay deris yihiin aragtida dadkaasi iiraan ay ku yeelanayso nabadda syriya ayaa waxaa ka kale aragti duwan yihiin dhinaca maraykanka iyo ruushka oo ah labada dal ee iyagu ku shiraakada ah hindisahan lagu wado inuu dhaco bisha soo socota ee juun oo laysu soo horfariisiiyo dowladda waddanka syriya mas-uuliyiin ka socota iyo mucaaradka kasoo horjeeda
halkaad weli nagala socotaanna waa v o a oo si toos ah idinkala soo hadlaysa washington barnaamijkana waa barnaamijkii waa go'aankaaga
waa hagaag maxamuudow sidaas ayaad sheegtayba waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenanu dhallinyarada ugu talagalay ee waa go-aankaaga aynu ku bilowna ee dhalinta ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa waxaa la soo dirsay shaqola-aan badan iyada oo tiro fara badan ay sanad walba ka qalinjabiyaan dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee xerooyinkaasi ku yaala haddaba warbixin ku saabsan shaqola-aanta dhallinyarada ayaa waxaa inoo soo diyaariyey waryaheena aadan xasan tarrax oo ku sugan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab kubanaan dhalinyaro ah ayaa dhamaysta dugsiyada sare sanad walba balse waxaa jira fursado yar ay helaan dhalinyaradana haday noqon lahayd shaqo helid iyo haddii ay u gudbi lahaayeen jaamacadaha iyo kolojyada dalka ku yaala daraasiin dhalinyaro ayaa kusoo biira dhalinyaradan sanad walba haddaad darasto sababta keenaysa in dhalinyaro badan oo iskuullada iyo jaamacadaha dhammaystay maalin kasta ku fakaraan inay ka tagaan xeryaha qaar badan oo kamid ahina marar badan ku halaagmeen badaha iyo saxaraha waxaad ogaanaysaa in sababta dhabta ahi ay tahay shaqo la-aanta waxaa jira iska fadhi iyo dadaal la-aan dhinaca dhalinyarada ahi oo ay quus iska taageen mustaqbalkooda wanaagsan iyo wax soo saarkooda cali maxamed cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ah ee u shaqaysa hay-adaha waxaa ku yaala ilaa toddobo secondary school toddobada secondary schoolna waxaa kasoo baxda sanadkii kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo arday waana dareemi kartaa laba kun oo arday oo soo qalinjabisay kullina shaqo wada baahan hay-adihiina shaqooyinkii ay maaragtay ku yar yihiin dhibaatada kasoo maaragtay bixi karto niyajo badana kaga imaanaya kuwii sideedaadka kasoo baxayay waxayna maaragtay arkayaan kuwii hortooda afar sano ku dhameeyey oo aan waxba ka helin secondarygii marka in laba iyo toban sano uu qof galaas ku jiro ugu dambeynna uu waxba ka helin waxaa u dhaantay inuu maaragtay waxyaabo kale maaragtay uu wadooyin kale wax ku raadsada uu maaragtay raadsado taas waxay marka ka dhigaysaa kuwii sideedaadka inay niyad u helin ee hoteelada iyo magaalada iyo qaar baangada qaatoo mobeelada dhaco noqdaan qaar muqaadaraad ku laabto kuwii foonfooga soo dhameeyana maaragtay inay waxba maaragtay meesha ka haynin oo maaragtay qaarkood laga yaaba inay ay waxaa suuragala in markaas ay ku laabtaan soomaaliya ayna maaragtay shaqooyin xunxun ay faraha la galaan saas darteed n shaqa la-aanta aad bay meeshan dhibaato ugu haysaa waxaa kaloo jiro in ma aragtay sanadii hadda sanadkan hadda bilowday iyo tii hadda daba soo dhaafnay dabayaaqadeedii hay-adihii meeshan ka shaqeynayeen ilaa soddon gaarayeen half ka mid a ee u n t lacagtiina iska goosatay ilaa ma garanaysaa boqolaal dhalinyaro ka shaqeynaysa hay-adihii ay shaqada ku waayeen ilaa haddana ay bannaanka wareegayaan boqolaal kalena ay horaanba maaragtay boorarka u taagnaayeen oo iskuullada maaragtay marka kasoo baxeen waxba waayeen marka waxay noqonaysaa meeshii dhan boqas iyo lab niyajo badan foolxumo badan oo ka imaan karto xagga maaragtay magaalooyinka inay kusoo laabtaan oo habeenkii baangada qaataan qaarkood soomaaliya ku laata qaarkood kenya hore intay u galaan nairobi iyo meelaha shaqa ka raadsadaan oo dhexda lagu xiro marka dhibaatadu ma yara maxaad is leedahay xal waa laga gaari karaa dhallinyaradan magaalada jooga oo shaqa la-aanta ah yaad is leedahay shaqa way u abuuri karaan dhallinyaradan
shaqo abuur badan in loo sameeyaa muhiima waxaa shaqo abuur u samayn karo dadka maqan oo dibadaha jiro oo soomaaliya diaspora sida gaar ahaan dhallinya ururada dhallinyarada inay maaragtay u yimaadaan oo maaragtay barnaamijyo u furaan oo tababaro la siiyo ee u bilowdaan ganacsi yaryar sidoo kale in lagu mashquuliyo n waxbarasho dheeraada sida maarata kolleejo iyo maarata jaamacado loo furo saas darteedna maaragtay dadkan ay waxyaabahan ay ku laleexanayaan muqaadaraadka iyo meelaha kale aadayaan ay uga heli karaan mashquul dhalinyaro badan yaa wakhtigooda ku luminaya goobaha la isugu yimaado sida maqaaxiyaha goobaha ciyaaraha lagu daawado iyo goobaha jaraadada lagu akhriya iyo meelo kale oo aad arkayso meel kasta iyagoo dhallinyaradu la taagan muran iyo sheeko
روني هدو ارسنال تبو وبدنا لك انسلاب انا دافا ما كنسلاب halkan waa mid ka mid a maqaaxiyaha xerada ifo waxaa iskugu yimaada boqolaal dhalinyaro maalin kasta waxay ka sheekaysanayaan sidii ay waddanka uga tegi lahaayeen kooxdii xalay badisay iyo kooxaha isku aadan iyo qabyaalad iyo waxyaabo kale waa ay yar tahay inaad aragto dhalinyaro ka sheekaysanaya ama wax iska weydiinaya sidii waddankii loo horumarin lahaa sidii ay wax soo saar u samayn lahaayeen iyo dabcan sidii ay shaqo u abuur u samayn lahaayeen waxay badanaa isweydiinayaan waxa uu iyagu waddanku u qabanayo laakiin isma weydiiyaan waxa ay iyagu waddanka u qaban lahaayeen taasina waxay ka mid noqonaysaa qodobada saldhigga u ah in dhallinyaradu waddanka nacaan hadallada ugu badan ee ay ku halqabsadaanna ay noqoto waddanka shaqo ma taalla iyo ammaan ma jiro mid ka mid a fikradaha wahsiga badan iyo caajisnimada ka muuqata oo ay dhallinyaradu badankood ku fikiraan yaa ishaqaalaysiiya yaa xafiis i fadhiisiinaya iyo yaa shaqo i diranaya kama fikiraan adigu isdir ama shaqo abuur waxaanad moodaa inay taasi dib u dhigayso ahdaafta fogfog ee dhalinyarada guul ku gaadho waddankoodana ku horumariyaan waxaa jira shakhsiyaad kooban oo mar ku fikiray inay ganacsi ka aasaasaan xeryaha kuwaasoo dhibaato badan iyo kacaakuf badani dabadeed gaadhay heer wanaagsan aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhidhaab
haatana muqdisho dhallinyarada ka qalin jabisay jaamacadda muqdisho ayaa waxay ka sheekeynayaan marxaladaha kala duwan ay soo mareen inta aanay shaqada helin waryaheena saynab abuukar ayaa warkan idin- inooga soo dirtay magaalada muqdisho
isbeddelka guud ee dalka ka dhacay ayaa sababay inay kordhaan tirada jaamacadaha magaalada muqdisho iyo xarumaha waxbarashada taasoo sababtay in sanad kasta ay ka aflaxaan kumanaan arday kuwaasoo takhasusaad kala duwan wata marka laga soo tago duruufaha adag iyo wakhtiga ay ku lumiyeen waxbarashadooda ayaa minsana ay intooda badan ka welwelsan yihiin helitaanka shaqo iyada oo mararka qaarkoodna laga yaaba in muddo dheer ay ku qaadato sidii ay shaqo ku heli lahaayeen iyaga oo weliba buuxin kara fursadaha shaqooyinka ka jira magaalada muqdisho cabdulaahi aadan warsame waxa uu jaamacadda ka qalanjibiyey muddo laba sano ka hor inkastoo uu hadda ka shaqeeyo mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta magaalada muqdisho haddana waxa uu sheegay inuu si dirqi ah ku helay shaqada uu hadda hayo
ka shaqeeya meeshinin qaybta marketinka waxaan ka baxay jaamacadda liida xamar university muddo toddoba bilooda waxaan raadinayay dhowr meelooda ablaagariyey inta badan ardada jaamacada markay dhameeyaan waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin inay information mar kulama aad waxaan aad research aad samaysid oo dalabaad badan aa u gashid oo meelo badan interview aa u tirtid oo meelaha qaar aa lagaaga soo jawaabin meelaha qaar jawaab ay ku siiyaan marka wax badan markii aad socday markii dambe ugu dambeysay interview ugu dambeeyey waxaa ka sameeyey nashilin kadib waa ii fududaato si fududaa barnaamij ku helay waxaa kaloo caqabada jirta waxay tahay all dadka bacular degree waaye haddana magaalada profeshinada ka jiro baahida ardada jaamacadaha ka soo baxeen ma dabooli karaan dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta ee ka jirta waddanka ayaa si weyn u korortay haddana dhalinyarada jaamiciyiinta ayaa qaba in mararka qaarkood ay dhici karto in fursadaha shaqo ay qaban karaan amaba ay buuxin karaan beddelkood ay qabtaan dad ay dibadaha ka keensadaan hay-adaha ajanabiga amaba shirkadahana ay shaqaalaysiiyaan dad ay xigta yihiin sida ay leedahay raxmo maxamed cabdulqaadir waa la dhihi karaa midna qofka inuu xiga bixiga inuu noqdo waayo wadankan waxaa iska jiro amni daro amniga inkastoo hadda soo ficnaanayo laakiin dadka weli iskuma kalsoona qofkan wuxuu yahay ma garanaysid aad shaqada siinaysid ee, inuu kaa aad ultim hadaad wax qaban karin xataa shaqadan iyo waxyaabihii broseskii waxaa is leedahay ama waxyaabihii sirtaadii ama wax banaanka inay u baxdo raxmo waxa ay ka tirsan tahay shaqaalaha baarlamaanka soomaaliya waxaana ay ka sheekaynaysaa muddada ay ku qaadatay in ay shaqo hesho waxaan ka mid ahay istaafka ee xildhibaanada xaadirintooda minidkooda waxyaabahaas oo waxyaabihii baarlamaan ku saabsan guddiyaha ahaadaan baar- ee ho- balanariga baarlamaanka ahaadaan waxyaabahaasoo dhan ayaan qaabilsanahay aniga iyo tiim kale
marka muddo intee la eg bay kugu qaadatay inaad shaqo heshid adiga t- sideed bilood sagaal bilood oo kale adiga sanad ku dhowaad meelahaas igu qaadatay jaamacad kasoo anoo jaamacad ka soo baxay jaamacadee dhigan jirtay jaamacad muqdisho university marka muddaa shaqo raadinaysa muddaan shaqo raadinaya hay-ado iyo iyo iyo hay-ada badanna siifiye waxbaan geystay hay-adaha siifiyadoo kale markaad geysato ee, waxaa jirto waxyaabo shorti listaha oo kale shorti listaha waa ka soo baxday dabadeed ee, waxay ku leeyihiin waa kusoo waceynaa qaarkood lama waco qaarkood waa wacaan markaad ee, imtixaanaad gelaysaa imtixaankii markaad gasho ee, dabadeed ka bacdi interview aad gelaysaa interview markaad ku baasto dabadeed waxay raadinayaan qof mas-uul ayaga ay garanayaan qof caana la yaqaano ee ayaga ay yaqaanaan aqoon isku leeyihiin ama ehl ay yihiin inaad aad keento oo ma ay raadiyaan ayaga adiga intay ku weydin ay baadigoowaan haddii ay kusoo waayaan saas ay kaaga tagaan qof kaloo iska caadi ah waxba barseeskaas adiga aad martay aan soo marin inay shaqadii u qaataan xasan abshirow maxamed waa xogayaha guddiga shaqaalaha rayidka dowladda soomaaliyeed Eh, shaqadaha eh, waxaa badanaaba eh, baahi shaqo markay timaado xafiisyada dowladda markay kasoo bannaanaadaan fursado shaqo ayaa waxay soo dalbanayaan eh, boosashinada ka bannaan ayay soo codsanayaan markaasaa loo bandhigayaa Eh, mid noocaas ahoo toos ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa jiro oo kii shaqaaleynta caadiga ah oo lagu yaqaanay adduunka o dhan lagu dhaqmo waaye kan kale eh, qofka wuxuu si voluntary ama sanad ama laba sano uu ku shaqaynaya meesha asagu markaa takhasuskiis uu leeyahay ayuu voluntary ku shaqaynaya ama sanad ama saddex bilood kabacdina wuxuu gelayaa imtixaan imtixaankaas markuu galo uu ku guuleysto ayaa lagu meelayaa marka labadaas no ayaa ayaa ayaa lagu beesgareeyaa kuwa oo ku yimaado oo magacaabidda muxuu ahaa siyaasadeed ama ama magacaabidda madaxda sare ka timaada ayadana waa mid gooni ah caqabadaha dhanka shaqada ay ka cabanayaan dhalinyarada jaamiciyiinta ayuu dhanka kale xusay in hadda uu muuqdo waxoogaha isbedel ah oo dhinacaasi ku yimid numberka ugu badanoo hadda shaqeeya waa dhalinyaro dadkii hore uu jiray waa thirty percent yaa la dhihi karaa waa dad muxuu ahaa aaday ugu yaryihiin kuwa hore u shaqeyn jireen dee ag noqdeen maba shaqeeyaanba hadda waxay iska joogaan dad oo badanaaba shaqooyinka soo gala maaha laakiin dadka ugu badan oo shaqooyinka dowladda hayaa waa sixty percent ama ama seventy percent haddaysan ku dhoweyn waa waa dad dhalinyaro ay u badan yihiin muddadii ka horreysay sanadkan shaqooyinka dowladda ad soo doonanaysa maba jirinba sababa jiray dhinaca securityka xarumaha dowladda qofkii soo aada inuu targeed noqdo marka dhalinyarada waxyaabaha baqdintaa jirtay laakiin sanadkaana ugu badan nambarka ugu badan ama ardayda soo qalajibisay oo hami ugu jira inay dowladda u shaqeeyaan sanadkaanuu soo kordhay laakiin sanadii ka horreeyey waxaa laga yaabaa in qofka adiga u baahato professionka in adiga soo bariso ama si kale ku raadisay imaan jirtay ama qof qof dhifahoo usoo bareera jirtay laakiin hadda sanadkan waxaa muuqda namber aada u badan si kastoo ay tahay dhalinyarada ayaa sii socoshada arrimahani u arka mid dhaawici karta hamiga dhalinyarada oo xusulduub ugu jira shaqooyin inay helaan si noloshooda ay isbedel ugu keenaan kadib waxbarashadoodii jaamacadeed saynab abuukar v o a muqdisho
hagaaga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinkaga imanaya laanta af soomaaliga idaacadda v u a haatana boosaaso dhalinyarada qaar ayaa iyagu abuurtay shaqooyin ay iskood u bilaabeen amaba iyagu maamulaan kadib markii ay ku daaleen raadiska shaqooyin ay xirfadooda jaamacadeed uga soo baxeen oo ay ku helaan waryahayaga faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan boosaaso nooga soo dirtay
magacayga waxaa layidhahdaa samatar cumar irbad waxaan ka mid ahaa ardadii waddanka wax ku baratay iskuulkii nawi baan ka baxay oo ku yaal magaalada boosaaso kadibna jaamacad waxaan ka helay waddanka bakistan jaamacad layidhaahdo university of engineering and technology laahur ku taal ayaan ka qalinjibiyey labada kun iyo toddobadii waxaana kasoo bartay qeybta civil engineeringka ama loo yaqaan dhismaha waa gartay samantarow markii aad dalka dib ugu soo noqotay shaqooyin badan oo aad raadisay oo ay kuu suurtageli weyday inaad hesho ma jiraan ha laba labaan u kala qaadi karaa marka hore qeybta brivatka way adkeed in la sameeyo oo fursadaha aada u yaraa oo wax ku saboorto garanaya dadkan waa dad aada u tabar daran bay ahaayeen hay-adaha waxa weeye iyadan waxa adkeed inaad maaragtay taytal sare ka qabato shaqadaada waad ka kooban tahay maskaxaada wax badan kama shaqaysiinaysid si aa waddankaaga iyo dalkaaga wax ugu qabatid shaqooyinka laakiin brivatka waxay ku fiican yihiin qofka xornimuu helayaa afkaar badan buu develop garanayaa waddankiisana waxyaala badan buu u qabanaya laakiin waa siyaasad ay hay-adaha dejisteen inta badan qofka ajnabiga ah oo meelo kale laga keeno basalir badan la siiyaa qofka soomaaliga isagoo awood u leh ama qualitygii leh inuu shaqo sare macnaha maamulo loo dhiibi maayo shaqooyin hoosaa loo dhiibayaa arrintaasna kolley waxay u baahan tahay in wax laga qabto oo wacyigelin badan la sameeyo haddii shaqooyinkii aada hiigsanaysay oo dhinaca hay-adaha aada weyday maxaad go-aansatay hadda walaal hadda waxaan go-aansaday inaan shaqooyinka brivatka aan xoogga saarno oo sida combany dhisme baan hadda sameynay oo layidhahdo seco waa combany ka shaqeeya solarka waxaa la dhaha solar energy consulting and construction combany wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha solarka iyo arrimaha dhismaha hadda shaqooyinkaasaan wadnaa waxaan sameynaa waxa layihahda street lighting i d b yada boosaaso waxaan ka sameynay baalayaal ku shaqeynaya solar oo dhulkaas mugdiga ah habeenka ifinaya guryaha solar baan gelinaa ceelasha iyagana waxa weeye solar baan saarnaa water bumbin oo biyahaan kaga soo jiidnaa waxa weeye waxaan sameynay burjukooyin iyagana ku shaqeeya jarcal improved stofis la yirahdo ku shaqeeya maaragtay dhooba iyo laga sameeyo iyo local materialis oo iyagana dhuxusha dhoora aduu environmentalkana ka shaqeynaa bohalaha iyo waxaan sameynaa waxa la yihahda gaali erosion oo lagu celinayo biyaha jack dhamis biyaha lagu celinayo marka shaqooyinkaas oo dhan baa wadnaa waana shaqooyin runtii dadka aada hadda usoo dhoweeyeen wacyigelintana waa sii wadi doonaa hadduu ilahaydmo dad badan baan training siinaa oo ku saabsan solarka iyo sida maaragta u shaqeeyo qoraxda neejarka in laga faa'iidaysto waxa weye adduunka waa ogtahayo mar dhow waxa weye waxaa dhici karta shidaalka shidaalku aad buu go-aya sida research badan ay sameeyeen macnaha marka waxaa la rabaa al- alternative energy in laga shaqeeyo macnaha ee qoraxda laga faa'iidaysto waxa weye dadka in guryaha ay gashtaan baa loo baahan yahay tallaagadaha iyo qarashaad aad u badan baa dadka korontada kaga baxda marka inay dadka arrimahaas aad u fahmaan caalamkana inaan la jaalan qaad- la- la- la jaan qaadno baa laga maarmaan oo hadda solarku adduunka o dhan solar buu isku bedelay samantarow arrintan waxay u baahan tahay maalgelin ballaaran iyo fikir ballaaran iyo arrimaha kaa caawiya adiga Eh, runtii waxa weeye eh, arrintan dad badan oo maaragtay oo oo dhalinyaro ah iyo dad maaragtay eh, waxa weye shirkadaba aduu aa- naga caawinay Eh, waxayna u baahan tahay wakhti badan bay u baahan tahay haddeer aduu waxaan ku wadnaa maaragtay qaab eh, maaragtay bilow ah iyo dadaal badan baa bixinaynaa meeqa sannadood baad eh, hadda arrimahan solar ku jirtay haddeer kambanigan waxa uu- wuxuu dhismay laba kun iyo sagaalka buu dhismay laakiin hadda shaqada ugu badan wuxuu bilaabay labada kun iyo tobanka ayuu aad u shaqeeyey dadku soo fahmeen hadda dadka aad bay usoo dhaweeyeen arrimaha soolarka markii hore waxa weye aad xog badan kama eheysan haddeer markay fahmeen maaragtay eh, qoraxda neejarka ah iyo wakhtiga maaragtay iyo lacagta u seefgaroodeysa waxa weye iyo faa'iidadiisa markay arkeen dadka aad bay usoo dhaweeyeen
haatana hargeysa haddaba xaalku waa sidee dhanka dhallinyarada hargeysa iyo qaabka ay u helaan shaqooyinka gabaabsiga ah warkan waxaa noo soo diray waryaheenna ismaaciil farjar
fu'aad axmed cumar waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa wuxuu sanadkii hore ka qalinjibiyey kulliyadda barashada cilmiga kombiyuutarka ee jaamacadda alfa ee ku taalla magaalada hargeysa wakhtigii dheeraa ee uu waxbarashadiisa soo waday wuxuu rajo iyo yadidiilo badan ka qabay in marka uu jaamacadda dhammeeyo uu shaqo heli doono hase ahaatee arrimuhu siduu moodayay wax badan ayaa iska beddelay waxaan kula kulmay goob makhaayada oo lagu magacaabo soorsan sheeko xiiso badan ayaanana dhex martay waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda alpha university computer science faculty la yirahdo inaan aada ugu takhasusay kumaad shaqayn een, dabcan een, shaq- waxaanaad baratay maxaad ugu shaqayn weyday niyo horta een, wadanka wa- xaaladiisa ayaa iska meel camal la-aan oo shaqada ay ku yar tahay ta kale waan ku shaqeyn lahaa, waan jecel inaan ku shaqeeyo mar walba laakiin wadanka aan ahayn wadan sameyn development aada u fala- een, ballaaran waayo shaqooyinka qaarkood marna way soo baxaan waana si marna sooma baxaan marka iminkana janiskaygan sugaya still intay aan- laakiin waxaan ku yidhi ma ma waxaad aaminsan tahay inaan eh, ay yar tahay fursadda eh, shaqo ee heli kara qofka aqoontan oo kale barta fakalkan aada dhigatay amaad ku taqasus taqasuskaad ka yeelatay dadkii ma kula fahansiin yihiin qof kuma dee kuma kalsoono confidence si fiican kuguma qaadan ninkan ku- waxaan ku filan yahay uu ka shaqaynaysa ma lahayn marka that's why qofkiinu kuguma yeeranayo shaqana advertisement laguma soo siinayo halkaaga baad iska fadhinaysaa markaa gidaarkaaga laakiin een, inaad eh, adigu raadsato miyaan ahayn albaaba- weli ma garacday albabadan adigoo isle een, ku shaqeeya shaqadan oo kale albabadan ma garacday ha in badan in badan waan raadiyey waan eh, meelo badan waan la tiigsaday qaar in hebel hebel baa loola tegay qaar waxay iska noqdeen shaqooyin aan weli la- waa lagu yeeri doonaa Un- waxaa jirta waa lagu yeeri doonaaye bal iska yar fadhiya ablaygin waxaaga wan haysanaaye markaan ku yeernu noo kaale maxaad la tagtaa adigu markaad adar goob shaqo qofka dhallinyarada markuu shaqa tegayo een, waxyaabaha uu qaatay ee uu la tago goobta shaqada maxaa ka mid ah lambar one horta waxaa kamid c v gaagi shahaadadaadi digriiga ahayd labadaa markaad geysid wixii ka dambeeya aad shaqadii aad eh, halka xafiiska ee job appli- eh, admissionka aad geysid iyagaa kula soo xiriiriya koranayaa waqti hebelka inoo kaalay interview bay ka qaadayeen interview bay kula Waraysi.
yeeleen then interview marka waxaad Waraysi.
kusoo taqasustay ku weydiinayaan Ee.
waxaad kusoo taq- markay ku weydiiyaan marka ma tahay qof waxaan aad qalma.
sidateed shahaadada ma tahay shahaadada ku taqasustay xaqiiqdeed mise maha mid been inaad iska soo qaato suuqaad kasoo samaysa foojira waraysiga waa laga qaaday waa lagu aqoonsadeen shahaadada leedahay een, waayo aragnimadaas waad wadataa baa lagu yidhi maxaa kadib ay kugu jawaabaan oo dabcan eh, markaas shaqada weydo kale inta badan waxay ku leeyihin marka interview kula yeeshaan waraysiga ay waraysiga si fiican kula yeeshaan waxay kugu jawaabayaan "Een, annagaa kula soo hadli doona een, eh, inaad shaqadii heshiin kale Haye.
annagaa kuusoo sheegi doona Haye.
markaa nambarkaaga noo qor nambarkii bay kaa qoranayaan then sidii baad iskaga soo tegeysaa haddii doonaan kugu soclin haddii doonaan kuma socelinayaan maxaad tibtaa inay kaa dhiman tahay markaad shaqo tagtid oo aad is leedahay haddaad waxaa heli lahaydna way ku kabilaad shaqabaad heli lahayd nootan ugu ballaaran ee inta badan naga dhima waxaa ka mid ah experiencega waayo aragnimada weerna waayo adoo markii soo to- jaamacaddii kasoo qalin jabiyey id markiiba shaqo doonaysaa laakiin already waxaa loo baahan inaad samaysa in yaroo experienceya takhasus yaroo wanaagsan maxaa kuu diiday ama idiin diiday dhallinyaradiina jaamacadaha ka soo baxday haddiiba aad shaqadii weydeen inaad idinku fikrado bilowdaan oo idinku dee laydin shaqeeyo Ne horta haway wanaagsanaan lahayd in annaga ardaydeena jaamacadaha isku tagaan ay shaqo iyo wax samaystaan laakiin ta koowaad waxay u baahan yihiin hadday evens dhahaan sameeya meel aad wax ku samaysaan foundationkiina aada u wanaagsan aado ama wax soo software aad soo samaysaan waxay u baahan tahay investment maalgelin waxay kaloo u baahan tahay waxqabad waxay u baahan tahay isku tag fiican iyo wixii la sameynaynahayo wax tayale wadankii ma noqonaya waxaanaad samayseen kuwa qaadanaya laakiin shirkadaha ma ula tagteen weli maalgelinta iyaga malid ku didi ha in badan waan ula tagnay shirkadaha waan weydiinay su-aalaha ugu badan inoogu jawaan waxayn annagaa dib uga fiirsanayno maamulkii waanu isla hadlaynaa meelmeeleysi dee marba meel baa laga soo wareegaya qofkiina dhismo horor buu noqonaya wuu ka niijabayaa wixii laakiin hargeysa qudheeda mead ogeen imise dhallinyaro kula egoo kula mida oo laga yaabana jaamacad ka soo wada waxbadeen oo maanta maalqabeena ah oo dhulkooda ka shaqaystay baa taqaanaa tiro badan miyaan ahayn way jiraan laakiin dadkaas inta badan ehelkooga ayaa xagga u sameeya rikaabko u baakaab gareeyo taakuleeyo wax u qabto markaa iyagiibaa meherada furta oo shaqaysta cabdirashiid maxamed aadan oo ku magac dheer cabdirashiid jeeni wuxuu sanadkii labada kun iyo sagaal ka qalinjabiyey kuliyadda cilmiga barashada kombyuutarka ee jaamacadda admas hase ahaatee sanad ka hor ayuu dib u bilaabay digrii labaad wuxuuna iiga sheekeeyey arrimaha hormuudka u ah shaqala-aanta soo food saarta dhallinyarada
ha ismaaciilow waxaa jira shaqala-aan badan waxaana sababaya kolley dhowr waxbaa sababayo waaweyn oo arrimuhu way kasii badan yihiin dhow saddex wax baan anigu kolley kusoo koobay waxaa sababaya shaqala-aanta waddanka si guud uga jirta laakiin way kasii badan karaan haddii lasii furfuro kow waxaan is odhan karaa waxaa ka ah waxyaabaha shaqala-aanta somalilan sababaya dee horta dhaqaalaha waddanku hadduu dhaqaalihiisu yaryahayna shaqadaysu waa yar tahay dadka shaqeeya marka innaga dhaqaali kow oo yar oo wadankaoo iska ah wadan dhaqaale yar waxyaaba badan baana sii sababaya haddii lasii furfuro waxyaaba dhaqaalaha yariyey laba waxyaaba kale waxa kale sababaya waxaa ka mid a shaqa la-aanta dee qualificationska waxyaabaa dadku baranayaan way kala duwan yihiin adduunyada dee waxa maamula maamul hadba dowladda markaa jirta qaranka u talisaa maamula qualificationka dadku maxay baranayaan maxaa marketka looga baahan yahay maxaan looga ba suuqa looga baahan yahay maxaan looga baahnayn marka qualificationkeenii oo innaga aan la motivation jirin oo iyaguna dadku aan motivate garayn iyaguna aan la motivate garayn ha aan la dhiirigelin iyaguna aan isdhiirigelin oo ah dadku haddaan tusaale si cad kugu sheego dee iminka wadamadu way ku kala duwan yihin wadanka china oo kale dadku waxay wada baranayaan skill wax xirfad ah oo qofka ku shaqaysto dubihiisa iyo iyo iyo soo qaadanaya iyo baanadiisa iyo manjarafadiisa wuxuu qofku wuxuu baranayaa wuxuu maanta ku shaqaysto oo bareen hadda wax uga soo baxaan buu baranayaa innaga halka aad arkayso ilaa saddex kun afar kun oo qof oo ka soo baxay kuliyadda maamulka iyo maaraynta management bartay ama sidaydaa political science bartay ama maaha macnaheedu inaan leeyahay maaha cilmi wanaagsan laakiin macnaheedu waxa weye skill maaha xirfad maaha isla maanta lagu shaqata
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan ismaaciil xuseen farjar iyo warbixin uu inooga soo diyaariyey magaalada hargeysa dhinaca dhallinyarada iyo weliba shaqola'aanta haatan codkaasi idin soo gaadhaya waa mid ka mid a heesaha nuugu talagalay caawa inaanu idin maqashiino maxamudow bal heestani taariikhdeeda haddaad si kooban saare heestan waxaa la dhahaa c u tonight waxaa qaaday scott mcrary waa wiil yar oo ku guulaystay american idolka ninkan wuxuu ahaan jiray markii hore dadka ka shaqeeya stoorada marka markuu ku guulaystay stoorkiisu wuxuu ku noqday asagoo kaamerooyin wato ila dhegaysta heesta baby. Your girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing, blowing. Got me wishing I was holding, holding. Onto you so tight under that porch light. Now, girl, I gotta see you tonight. Tonight, tonight. Now, girl, I gotta see you tonight. Tonight, tonight. I got a couple hundred pictures of your pretty face. On my phone, on my dash, all over the place. But I would drive a million miles just to see that little smile in real life. Baby, it's worth the drive, you're worth the drive. So I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Look out your window, you'll see my lights, baby. Now, girl, I gotta see you tonight the way the breeze is blowing, blowing. Got me wishing I was holding, holding onto you so tight under that porch light. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Now, girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Whoa. gotta get a little moonlight kiss. Girl, I can't help it when I feel like this. There's only one thing to do. Baby, I'm missing you. I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Look out your window, you'll see my lights. Baby, girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing, blowing. Got me wishing I was holding, holding. Onto you so tight under that porch light. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Yeah, girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Yeah, yeah. Girl, I gotta see you tonight.
I gotta see you tonight heestaas skari macrari sahraay wuxuu dhahayay gabadhuu jecel yahay Mhm.
sawirkeeda teleefoonkaygan ku haystaa uu dhahay meesha shaqaduu ii yaalaa guriguu ii yaalaa Computerkiisa meel igu walbuu safegaraysan yahay.
kombyuterku igu safgaraysay marka wuxuu dhahay caawa ma ku imaan karaa haddii xataa aan kaa fogahay gaadhaan soo drive garaynayayo waa u qalmataa oo dhe wax walba camal
waa tahay waxaasaa jacayl la yidhaahdaa intaasi aynu kaga soo gudubno heestaasi see you tonight waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna waa qaybtii dambe ee dhallinyaradu ay su-aalaha ku weydiin jirtay hadba qofka aanu ku soo marti qaadno barnaamijkan qaybtan waxaa caawa marti noogu ah cumar beder oo ah khabiir ku xeel dheer islamarkaasina la shaqeeya dhallinyarada kana tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka arizona ee dalkan maraykanka maxamuud ibraahim cali oo garabkayga fadhiya ayaa marka hore weydiiyey waxa ay yihiin caqabadaha ka hortaagan dhallinyaradu inay shaqooyin helaan waxaanu ku jawaabay cumar En, cumar en, muddo dheer ayaad ka soo shaqaynaysay arrimaha dhalinyarada En, oo shaqogeynta dhalinyarada En, bal haddii aad noo taabatid hal ama labo ama saddex caqabadaha waaweyn ee hortaagan dhalinyarada soomaalida ha ahaadaan kuwa qurbaha joogo ama ha ahaadaan kuwa ee, ee, jooga soomaaliya ama wadamada kale maxaa ka hor istaagan in ay shaqooyin helaan En, caqabadaha hortaagan maxay yihiin Ah, bismillahi raxmaan raxiim Ah, maxmuudow waad salaaman tahay M- marka hore v o e da dhammaan tiimkeeda waan idinwada salaamaya anagoo idinku soo baaqayna stateka arizona phoenix arizona insha allah En, waxaan rabaa maxmuudow horta arrimahan aniga waxaan ku jirnay maasha allah En, qeybtan employmentka ah ilaa iyo tobankii sano ugu dambeysay marka waxyaabo badan baan la soo kulanay En, xagga shaqogeynta iyo caqabadaha mataqaana ka hor taagan en, siiba haddaan u hadalno ama dhallinyaradeenna soomaaliyeed ama dadkii en, badanaaba aan lasoo shaqeeyo ah refugiga cusub oo marka la keenay En, markii waxooga dhaqaalaha horta iska fiicnaa shaqooyinka aad iyo aad bay available u ahaayeen En, shirkadaha ayagaaba soo wici jiray oo markaa mataqaana codsan jiray in mataqaana shaqaale loo geeyo En, dhaqaalihii adduunkii oo dhan mataqaana markii uu een heerkan uu gaaray oo shaqo la-aantii xataa meel walba ay mataqaana ka socoto ayaan waxaan dareenay in hadda arrintii isbedeshay oo employerkii waagii kusoo wici jiray xataa haddaa wacdad hadda wuxuu ku dhahayaa een waxaan u baahanahay dad oo high skill ah oo english levelkooda aad iyo aad u sarreeya ah ee meeshii waagii horean english la isku xijayn jirin marka wadcigii horta dhaqaalaha ayaa isbedelay marka taasaa keenta horta challengeyada ugu weyn oo hadda haysata aan mataqaana een adduunka sida macnaha caadiga ilaa ilaa yurub ilaa iyo america ilaa iyo afrikadaas En, haddaan soo geliyo su-aasha shakuur cab aadan cabdulle oo columbus ohio ka soo hadlay shakuur maxaad cumar beder weydin lahayd su-aal shaqooyinka qaarkood maxay u baahan yihiin dad oo yacni ama luuqadooda fiican tahay ama wax garanaya ama maxaa la dhahaa wax bartay ama aqoon sare leh marka sidee aan maxaa la dhahaa yacni dhalinyarada ama dadka cu- cusub oo adiga wadanka joogo ama ama ohio ha ahaadaan oo columbus ha ku degnaadaan ama ha ku noolaadaan ama maxaa la dhahaa seattle ha ku noolaadaan ama arizona ama meesha ka- meesha kastoo ay rabaan oo maraykanka eh sidee aad isleedahay maxaa la dhahaa aan wax ugu qaban karnaa ama wax loogu tari karaa ama qaarkood af ingiriiska lagu bari karaa thank you cabdishakuur waa mahadsan tahay Een, taas haddaan kaaga jawaabo waxa weeye horta een, een, waxay u kala baxaan een, dadka waxay u kala baxaan skilled workers iyo non skilledka ah marka skill workerska waa dadka hore usoo shaqeeyay oo experience yar qabo oo luqadooda mataqaana macquul iska ah communication levelkooda iska fiican yahay Een, iyo kuwa oo non skillka ah oo mataqaana hadda cusub la keenay ee loo baahan yahay ayaga in mataqaana laftigooda shaqo loo raadiyo marka waxaan aragnay qeybta hadda ugu badan oo xagga caqabaha ka socota waa dadkan hadda oo non skillka ah oon waxba experience macnaha hore u qabin ama maraykan kasoo shaqayn jirin oo englishkooda inuu iska yaryahay oo communicationkooda iska yaryahay inkastoo laga yaabo khibrado kale inay afrikadaas iyo meelahaas ka shaqayn jireen laakiin khibradaasi halkaani uma dhigmato oo yacni system gooni ah bay la socdaan xataa systemka shaqooyinkooda mataqaana waxaa ku jirta waxyaabo badan oo machines ah oo wax walba oo automated systemska ah oo loo baahan yahay qofka inuu hadda ka hor uu aqoon u leeyahay ama u arkay ama lagu tababaro laakiin sidaa ay tahay insha allah anagu waxaan ku dadaalnaa sida aan ay ugu heli karno waxyaabo marka iyaga ay ka bixi karaan oo ah in zaa'id lagu xujeynin mataqaana shuruudaha looga baahan yahay shaqooyinka marka waxaan sameyn aniga hay-adda u shaqeeyay waxaan sameyn wax la yidhaahdo job readiness program baa la dhahaa job readiness programkaasi wuxuu siinayaa shan course oo adiga ilaa iyo hal bil i bar ilaa iyo laba bilood qofka lagu tababaro waxyaabaha shaqooyinka looga baahan yahay habka uu qofka uu shaqooyinkii u codsan karo ama u buuxsan karo siyaabaha mataqaana uu applicationka xataa uu buuxin karo maxaan ku yidhaahdaa iyo habka uu tababar yar uu ku qaadan karo intuusan shaqada gelin taasi marka waxay noo suurtagelisay in dadkaasi oo non skillka ah inaan mataqaana ilaaha mahadiisa aan wax ugu helno oo ayagii mataqaana markii aan employerka hor dhigno oo qofka shirkada iskale uusan u arkin dad hadda mataqaana waxba ogeyn laakiin markuu yaro darso oo interview yar la yeelo wuxuu ogaanayaa inay xoogo wax ka kasaayaan ama khibrado yar ay ka qabaan marka saas darteeda taasi waxay noo sahalsiisay in macnaha ayaga mataqaana dhowr ka mid ah in laga ogolaado oo shaqo la geeyo kuwa skillska waa kuwa xooga communicationkooda iska yara fiican yahay oo shaqooyin yar yar halkan mataqaana ka shaqayn jiray oo mataqaana hadhowtiina shaqadii ama ay dhamaatay ama lay of galay kuwaas oo kale marka barnaamij gooni ah oo waxaa la mariya ayagana resume building wax la yidhaahdo oo ah in mataqaana resumigooda laga shaqeeyo resumigooda si fiican loo diyaariyo iyo in ayaga laftigooda communicationkooda inay sii xoojiyaan sidaan kuu sheegay shirkadaha sida hore ma aha waxyaaba waxay fiiriyaan hadda resumiga hadda waxaana loo sheegay macnaa qiyaasta ugu dambeysay shaqooyinkan skillka ah shirkadda waxay heshaa calaa maalintii saddex boqol ilaa iyo afar boqol oo application ah oo shaqooyin raadis ah oo dad kala duwan ku wada jiraan marka time uma hayaan in macnaha resume walbo ay mataqaana si oo si buuxa ay u akristaan waxay sameeyaan marka meelo yaryar iyo khibrado yaryara ayaga markaasi ayay fiirsanayaan oo ninkaasi ama qoftaasi ku fiican tahay markaasi waxay ka xulaayaan intaas oo qofood mahadsanid cumar haddaan kaa dhex galo oo aan su-aal ku weydiiyo soomaalida daraasaadkii ugu dambeeyay ee jamciyadda qurmaha ka dhexeys ka soo baxa wuxuu sheegay in dhalinyarada ku nool soomaaliya ama soomaalida guud ay boqolkiiba konton iyo shan iyo in ka badan ay yihiin dhalinyaro micnaha populationka guud ee marka laisku daro waddanka boqolkiiba konton iyo wax kasii badan ayaa ah dhalinyarada da-dooda ka yar tahay soddon haddana boqolkiiba toddobaatan iyo wixii ka badanna ma shaqeeyaan marka cumar bal haddii aad naga dhaadhicin lahayd ama aada noo tilmaami lahayd caqabadaha dhalinyarada aan shaqada hayn ee soomaaliya ku nool haddana micnaha siday ammaan darada micnaha wax uga geysan karaan waayo waa dhalin yar oo aan shaqo haynin waxay qabtaanaan aan haynin siday ammaan daro ugu keeni karaan waddanka micnaha wallaahi maxmuud horta su-aashaas waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah ilaahayna waxaan ka rajeynana insha allah inuu ammaanka inoo soo dedejiyo biidni illah alkariim ammaanka waa wax walbo dhalinyarada haddaan usoo jeesto dabcan waa ila muuqan kartaa siiba africa markaan u gudbo percentageka oo dadka dhalinyarada aan shaqaynaynin waa wuu gaari karaa toddobaatan ilaa i ka badan wadamada qaarkooda taasina macnaha hadhowtii waxyaabo badan bay dhalin kartaa oo amni la-aanta mataqaana ay keeni karto oo dhalinyarada shaqa la-aanta ku dhacda hase ahaatee sida hadda aniga ila muuqata aan uga hortegi karno waxa weeye in marka hore dhalinyaradaasi loo sameeyo barnaamijyo oo technical technical schools wax la yidhaahdo ani waa sida ra'yigayga uu yahay waxaan kale oo cilmigan caadiga ah ee theoryga u badan oo qofka shahaado weyn ku qaadan karo dad badan baa hadda mataqaana xataa gudaha maraykanka iyo yurub aan shaqa kula marka si oo laakiin anaga aan dhaqso aan arrinteena u xalin lahayn xagga dhalinyarada waxaan dhihi lahaa technical schoolska focuska hala saaro dhalinyarada as soon as mataqaana ay ka garaajuweeyeen high schoolada ha galaan technical schoolka oo specialization ha qaataan waxyaabo technical ah oo xirfad mataqaana ku heli karaan sagaal bilood hal sano ilaa iyo laba sano ayna ka badneen oo qofkii xirfad ku qaadan karo xirfadaasna isla markiina mataqaana lagu shaqo geeyo si uu qofka at least meel base u sameeyo kuwa kale marka u baahan inay higher education sii galaanna ah, meeshay ka wadan karaan haddaan u imaado yuusuf axmed yuusufow maxaad weydiin lahayd cumar beder cumarow waxaan ku weydin lahaa aniga say ama guaj ani waxaan ahay qof oo qalan jibiyey oo high collegeka waa soo waa ka qalan jibiyey marka problemka aan u jeedno oo meelahan aan- ama ku arko oo dhalinyarad ku dhacdo waxaa waaye anakoo skilled ah oon wax baranay oo maanta waxaan soo baranay dhibaatada noo haysato waxaa waaye shaqo la-aan weli we don't know qof ma hayno oo oo noo raadin karo ama noo shaqooyin oo meel lagu tilmaam karo ma hayno Um, marka what is the best way oo aan u raadin karno oo shaqooyin anakoo graduate anakoo eh anakoo ah see u raadinaa shaqooyinka En, ah, waa mahadsantahay yuusufow En, en, su-aashaasi waa su-aal aad- kale oo aada muhiim u ah oo mataqaana anaga maadaama aan ku jirno saaxadan oo shaqo raadiska ah En, waxaan hadda aragnaa in wax la yidhaahdo waxaa jirto horta shaqooyinka inta badan hadda en, en, waad ujeedaan en, maba lasoo bandhigo oo opening positionka ayaaba iska yaraaday En, waxaa laakiin jirto wax la yidhaahdo hidden jobs wax la yidhaahdo hidden jobs macnaha shaqooyin oo qarsoon oo shir laakiin si buuxda uma soo barkeshino ah oo usoo dhacda aan ayagiina mataqaana aan resources u haynin inay waxaas dhan wada baaraan Eh, saan kuu sheegay marka hore saddex boqol ilaa iyo afar boqol application ayaa lagu qiyaasaa inta shirkadaha hadda badan mataqaana u imaato En, marka waxaa la sameeyaa hidden jobskaasi waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo networking networkiga ayaa markaa lagu xirtaa oo hadba mataqaana en, heer xataa waxaa la gaaray hadda in dhalinyarada oo kasoo garaajuweysay jaamacadaha ay isticmaalaan en, social networkiga waa maqashay sida facebooka oo kale eh, linkedin oo kale en, maxaan ku yidhaha twitterka En, marka dhalinyarada asxaabtaada hadday meelaha shaqooyinkaas oo kale ay ka shaqeeyaan ayagaa marka hore ogaan kara markii wax loo baahdo markay loo baahdo adiga haddaa already networkigooda aad ku jirtid En, qofkaa saaxiibkaaga ayaa informationka kuusoo gudbin kara isla markii shaqada available-ka ah baa marka aad ka gaari kartaa oo resumigaaga soo gudbin kartaa waa markaasi waa waxaan dhihi karaa marka keliya adiga aad fursad yar u leedahay inaad kaga gaartid oo mataqaana at least chanceskaas aad wax kaga heshid marka networkigaas ah, badanaaba hadda ah, laga shaqaysiyaa En, waxaa kale aan kuu sheegay en, haddayna aan horudhac usoo dhigay En, resumiyaasha sida hore ma aha En, qasab ma aha inuu qofka toban meelood aan ka shaqeeyay inuu ku qorto ama shan meelood Eh, laakiin waxay fiiriyaan waxyaabaha skillska ayaga shirkadaas ay u baahan yihiin marka hadba sidii macnaha sidaa u qortid ayay ku xiran tahay En, teeda kale waxaan aad iyo aad anaga dhalinyaradeena mataqaana ugu baraarujin lahaa ama ku dhiirin gelin lahaa in horta hore wax la yidhaahdo internship inay sameeyaan siiba dhalinyarada oo hadda mataqaana weli jaamacadaha u socoto ama kuwa waxyar garaajuweeyey waxay qofka mataqaana fursad siinaysaa inuu shirkado la shaqeeyo xataa khibradaasi wuxuu u isticmaali kama ama wuxuu u isticmaali karaa ama gabadha ay u isticmaali karto in ay experience ahaan oo resumigeeda kusoo dirto ay dhahdo oo qofka saddex bilood ama afar bilood ayaan waxaan internship la ahaa And for example eh, shirkada intel ama shirkadahan kale oo bangiyada ah ama meesha uu mataqaana asiga hadhuuta mustaqbalka inuu shaqo ka raadsado waa mid aad iyo aad naga maqan aan mataqaana dhalinyaradeena horta aad ay aan dhihi lahaa mataqaana inay kasii bilaabaan En, xataa haddii internship ay waayeen volunteer bay samayn karaan oo en, volunteerka waxay u samayn karaan xataa hay-adaha kale samafalka ah En, hay-adahooda ayaga ay la shaqeeyaan oo communityyaasha soomaalida ah ama communityyaal kale ayaa jirta En, cumarow haddaan su-aal ku weydiiyo en, haddaa si toos ah ula hadli lahayd dhalinyarada ku nool ee xerooyinka dhadhaab ee dhalinyarada ku nool soomaaliya iyo meelaha kale oo hadda si toos ku maqlayo En, maxaa ku waanin lahayd si ay isugu diyaariyaan in ay shaqo helaan maadaama hadda suuqii shaqada adduunka meel walba uu adkaaday ha ahaato soomaaliya ama meel kale maxaad ku waanin lahayd inay qabtaan si ay isaga dhigaan dad micnaha heli karo shaqo oo dadaal dheeraad sameeyo En, waxaan ku dhiirigelin lahaa iyagana en, maadaama ay niyeysteen inay dibadahan imaadaan en, inay bartaan horta number one afka ingiliishka ay kaga faa'iidaystaan waktiga ay halkaas ay joogaan ayna sugin inta ay wadanka ka soo galaan oo markaasi kow mataqaana luqad ay daba ordaan ayagoo shaqo iyo mataqaana duruufo kala nololeed laga sugaayo marka xoogga ha saaran englishka communicationka yar spellingka iyo mataqaana writingka siiba aad iyo aad dhalinyaradeenna dhinaca writingka aad iyo aad ayaan ugu liidanaa marka waxaan jeclaan lahaa englishka writingkiisa iyo spellingkiisa in xoogga la saaro iyo communicationka generalka ah mataqaana inay xoojiyaan insha allah su-aasha kale aan ku weydiin lahay ah, maxay tahay aniga kuleyba mid baan maxaa la dhahaan maxaa la dhahaa argay labadaa beri ah, ay tahay ah, inkastoo aan maraykan joogno inkastoo aan maxaa la dhahaa shaqo raadinayno inkastoo aan maxaa la dhahaa isku dayayno waxyaala qaarkooda Ah, ma marka qaarkooda nooma saamaxdo Ah, dadka qaarkooda maxaa la dhahaa ilaahay hadduu ku roon yahay ma haasano ilaahay hadduu ku roon yahay ama maba jiraba wax nagu push gareeyo hadda inkastoo aadan ku aba ku kugu mahad celinayo push gareeyo oo na reexo oo haddee maxaa la dhahaa de waa iska taqaanaya adduunkan waa iska adduun stressful ah maxaa la dhahaa waa iska adduun marna aad shaqada ku wareerinaysid marna aad maxaa la dhahaa iskuol aad ku wareeganaysid marka maxaa is leedahay xaggee aad maxaa la dhahaa aad is leedahay mise sidee aad is leedahay siyaaba siyaabahee u fiican maxaa la dhaha qofka inuu motivation ku qaato maxaa la dhahaa yani caradan iyo inuu shaqo raadiyo iyo inuu iskuolka xooga saaraba absolutely absolutely wa thank you cabdishakuro And, uh, aniga waxaan dhihi lahaa arrintaasi horta waxay ka bilaabmataaba qofka markuu iskuol dhiganayo oo iskuolkii marka specialization oo isaga mataqaana ama engineering ha noqoto ama medical ha noqoto ama information technology ha noqoto qofka markaas uu ku jiro horta waa inuu already qorshe balaan uu leeyahay waa inuu qof balaan ku socdo inuu yahay uu dhaho okay haddaan sanadkaas ani garaajuweynaayo sanadka ka hor macnaha waxaan jeclaan lahaa fieldigaasi aniga aan beri aan rabo inaan hadda bal aan sii baarbaarto sida aan ku heli lahaa khibraddiisa si aan beri markaan garaajuweeyo oon shahaadadeeda haysto aan lagu dhihin mataqaana just freshun baa tahay aan macnaha applicationkii loo toorin aan macnaha aan isticmaalo khibradahaas oo kale marka taasi waxay ku imaanaysaa badanaaba jaamacadaha waxay leeyihiin section dhan oo counseling ah oo la yidhahdo mataqana maqaan haddaa maqasho career passing baa la dhahaa career passing sida macnaha shaqada uu qofka isugu hagaajin lahaa meeshii asaga oo balaankiisa ama qorshihiisa ay tahay marka number one career passing wax la yidhaahdo waa in la sameeyaa n number two waxaad marka la kulmaysaa qof khibrad leh oo marka kala yaqaano adiga markuu ku arko qofkaasi waa qof islaftigaaga oo n macallin ah oo professor ah oo jaamacadaada jooga oo takhasuskiiska ah keliya inuu idinka caawiyo arrimahaas laakiin badanaaba anaga dhalinyaradeenna kama faa'iidaystaan shahadadooda unbay iska sugaan marka shahadada qaataan ka bacdi unba waxay leeyihin shaqo un baan iska raadsanayna ma aha wadciga hadda wuu isbedelay rasumyaal badan baa meesha mataqaana hortaala qofka ninka shirkadda iskale choices badan buu leeyahay uu ka doorto marka waxaa la rabaa adiga rasumigaaga inay ka muuqato meesha maxaana muujinayo qofka horta inuu experience ku leeyahay fieldigaas ama xooga yar uu wax ka yaqaano iyo inay mataqaana resumigiisa ay tahay mid aad mataqaana professionally loo sameeyey ay tahay communication skillkiisiisa aan idin sheegay mataqaana meelaha aan daciifka ka nahay oo loo baahan yahay inaan xoojino marka shakuurtiisa uu soo laabte haddii marka careerka niga career counselingka ah aad la fadhiisatid wuxuu ku siinayaa idea ah asigaa marka motivationkaaga noqonaya qofkaasi marka wuxuu noqonaya point of contact because wuu og yahay waxaa ku takhasustay wuu og yahay adiga mataqaana hobbigaaga iyo wixii dreamkaaga ah inaad mataqaana hergelishid marka qofkaas ayaa coaching iyo mentorka ku noqonayo marka taasina wa waa la isticmaali karaa badanaaba waxaan arkay badanaaba dhalinyaradeenna markay wax buuxiyaan waxaa lagu reebaa horta interviewga qofka waxaa laga yaaba shahaadadiisii okay inay tahay oo certificatekiisi inuu haysto loo jeedo waxaa laga yaaba khibrado khibrado kale yar yar inuu haysto waa dhici karta laakiin interviewga markii aan galno inta badan i can say almost boqol kiiba sagaashan percent meesha ayaan ku hornaa sababta taa keentana waxa weeye adduunka hadda waxaa laga isticmaala wax la yidhaahdo scenario interview su-aalaha ma aha su-aalo yaryar oo lagu dhahayo shirkadaas hadda ka hor ma u shaqaysay ha iyo maya macnaha kuma kuma eka waxaa loo baahay marka scenario inaad keentid waxaa lagu weydiinaya waxaa lagu dhahaya nooga sheekey maalin adiga aad customer intaa la kulantay customerka sidee baad ugu farxisay asagoo macnaha xanaaqsan oo markaa kuusoo imaaday see baad ugu farxisay oo at the end ninka aad uqancisay ama gabadha aad uqancisay marka waxaa la yidhahda waa scenario interview marka waxaa loo baahan yahay wixii dhan inaad ka dhigtid sheeko oo kale ah qofkaa markuu soo galay waan waan isla markii waan ogaaday inuu absad ahaa waxaan isku dayay inaan mataqaana inaan yara dejiyo aan apology iyo mataqaana respect baan ku trid gareeyey aan hadda in mataqaana waxaan ogaaday marka arrintiisa in la xallin karo een haddaan aniga xallin karin supervisorkayga ayaan kala codsanaya een markii ugu dambeysayna wixiisa waan xilnay customerkii marka wuxuu meesha ka tegay asagoo faraxsan marka daas waxaa la yidhaahdaa problem solving marka waxaa la fiirinaya qofka asaga maxallin kara arrimihiisa kusoo food saaran ee shirkadaha inta badanna hadda scenaariyadaas bay isticmaalaan een dhalinyaradeenna waxaan mataqaana ku baraarujin lahaa ee meelaha google-ka iyo ha galaan oo mataqaana scenario questionadaasi oo imaan karta een mataqaana ha isku diyaariyaan si ay interviewga at least mataqaana ayagana chance uga helaan insha allah aad buu mahadsan yahay cumar beder oo ah qabiil ku xeer dheer dhinaca shaqogeynta dhalinyarada ku nool qurbaha gaar ahaan dalkan maraykanka gobolka arizona ayuu ku nool yahay wuxuu barnaamijka ugu waramayey isagoo marti noogu ha barnaamijka qaybta wicitaanka maxamuud ibraahim cali oo stuudiyaha ila fadhiya halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington
haatana kusoo dhowaada qaybteennii maxaa maskaxdaada ka guuxayo
magacayga waa maxamed cabdiraxmaan kere oo jooga magaalada muqdisho waxaan madaxayga maskaxdeyda ka dhex buuxayo goobaha shaqada sidaan ognahay waxaa gacmo gacanta ugu jiraan dadyo kaas ah kuwaas oo la sheergareeyo opportunity-ga oo dhanka shaqada ah familada mase dadka qaraaba xigeenka ay yihiin marka aniga oo kamid ah dadka magaalada wax ku bartay kana fikirayo arrimaha mustaqbalkeena aniga iyo dhalinyarada ee la gaarka ah marka jaanisyada lasoo gudbinayo oo dadka hay-adaha soo dhejinayaan ayaa inta badan horumarin badan ayay sameeyaan marka inta badan dadkii wax dalka ku bartay ma helaan opportunity isla eg si isla siman ah anoo la hadlayo dadka inta badan opportunityda oo shaqooyinka gacanta ku hayo in ay si cadaalad ah oo oo qofna u exanayn ay u sameeyaan shaqooyinka ay usoo bandhigaan ee si isla eg ay u qaadaan imtixaanada
magacayga waa guuleed axmed xaashi waxaan joogaa magaalada hargeysa aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan maxaa maskaxdaada ka guuxaya aniga waxa aan jeclaan lahaa oo hadda maskaxdayda ka guuxaya xagga caafimaadka wadanka maaragtay somaliland oo imika joogo caafimaadkii oo kale ayaad moodaa in tayadiisii aad ku liidato islan aniga oo kale iminka xanuunaan ka cawdo ayaa jira ilaa afar sano waxaan u tegay intaas oo dhakhtar oo kala duwan mid kasta wuxuu ii sheegaa symbalis ama wax gaara haddii xataa uu dhakhtar helo in uu kuu sheego uu ku idhaahdo waxaas oo waxa uu sheegaya ay sax noqoto waxa problem labaad isaguna noqonaya ama caqabad kugu noqonaya in dawadii ku habboonayd aad heshaba marka aniga waxa aan maanta maskaxdayda ka dhex guuxaya in wadanka aan maanta joogo ama magaalada aan joogo laga helo dhakhaatiir shaybaadhadooda iyo dawada ay bixinayaanba ay islahaadaan waayo boqolkiiba sagaashan dawooyinka wadanka la keeno somaliland ama soomaaliya ha ahaato ama geeska africaba waxay u badan tahay aan inta badan tayo fiican lahayn xataa hadduu dhakhtarku wanaagsan yahay shaybaarkiisa iyo wuxuu isticmaalayaaba ay noqoto wax fiican dawadii kuma habboona cudurkii aad ka cabinaysay
waa tahay aad bay u mahadsan yihiin dhalinyaradaasi iyaguna inala wadaagaya waxyaabaha maskaxdooda ka guuxaya amaba maankooda ku taagan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhalinyarada ugu talagalay ayaanu ku dhex jirnaa halkaad nagala socotaan waa v o a washington maxamuudow haatan bal heestii labaad ee barnaamijka aynu ugu talagalay dhalinyarada ayaan jeclayn in idin maqashiiyo heestan waxaa qaadaa fanaanada xaifa wahbe waa fanaanad ku heesta afka carabiga aada loogaga jecel yahay weliba dadkuna ay aada u jecel yihiin heestan sideedii bishanayna ku jirnaabay soo saartay oo soo qaaday waa heesyaheedii ugu dambeeyey sanadkan cusub waxaa la yidhahdaa heesta isay ansaag macnaheedu waxa weeyaan sideen kuu ilaawaa waa hees jacayla waxay ka hadlaysaa qof ay jeceshahay oo ay leedahay hamoodin inaan faraxsanahay marka aan kaa fogahay amaba aanad ila joogin bal aynu wada dhegaysano waynu isaga soo noqon doonaa heestaasi kadibe fanaanada xayfa wahbe
Yeah.
tahay hayfa waxbe intaasi haddii aynu kaga nimaadno heestaasi halkaa aynu ku yara hakina eh dhinaca kale waynu ku noqon doonaa isla heestaasi bal wararkii ugu waaweynaa haddii aynu isxasuusino dalkan maraykanka maxamuudow madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa goordhoweyd wuxuu ka hadlay masiibada ka dhacday gobolka oklahoma kaasi oo ay ku dhinteen inta la ogyahay amaba la xaqiijiyey afar iyo labaatan qof oo laga cabsi qabo tirada dhimashaduna intaasi inay ka badan tahay waxaa kaloo la sheegay dad intaasi ka badan inay ku dhaawacmeen magaaladaasi amaba oklahoma city ee gobolkaasi oklahoma ayaa waxyaabaha ama meelaha ay waxyeelada ugu badani soo gaadhay waxaa ka mid a ee dugsi ku yaalay halkaasi oo ardaydii wax ka baranaysayna ay ka mid yihiin dadka ay waxyeeladu soo gaadhay wararka caalamka kalena haddii aynu eegno xogaye arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa gaadhay dalkaasi cumaan safarkaasi oo qeyb ka ah dadaalada ugu jiro sidii taageero loogu heli lahaa qabanqaabada shirka ay caalamka wadaan ee la doonayo in isku soo horfariisiyo mucaaradka iyo dowladda waddankaasi syriya saaray waxaa kaloo jira wararka ugu muhiimsan maanta waxaa ka mid ah madaxweynaha barma tiencien ayaa la kulmayo laba senator oo la kala yidhaahdo mitch mcconnell iyo reid harry reid waxayna ka wada hadlayaan labadan senator ayaa waxay ku mashquulsanaayeen horumarinta xiriirka maraykanka iyo barma oo kasoo baxayo wadamo badan oo micnaha waqtiyo badan oo militari uu maamulaya aad baad u mahadsan tahay maxamuudow waa tahay gabagabadii barnaamijkeennan waa go-aankaaga iyo guud ahaan idaacaddeennan ayaynu soo gaadhnay waa sahre ciidla nuur iyo maxamuud ibraahim cali oo idinkaga tegaya toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale ah welibana kasii xiiso badan iskugu imanayno waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanada xayfa wahba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.